wiil soomaali ah ayaa lagu dilay magaalada kambala ee caasimada dalka uganda dilkan ayaa habeen hore ka dhacay magaalada kambala ee dalka uganda waxaana geystay kooxo burcad ah ninka la dilay ayaa lagu magacaabaa cabdulaahi cali maxamed waxaana beegsaday burcad xubaysan xilli uu kasoo baxayay gurigiisa iyagoona horey ugu sii qaatay moobeelka iyo agab kale waxa uu ka mid ahaa dhallinyarada soomaaliyeed ee waxbarashada u jooga dalka uganda waxaana meydkiisa la dhigay isbitaal ku yaala dalka uganda booliska dalkaas ayaa sheegay inay baarayaan kiiskiisa ilaa iyo hadda wax war ah kama aysan soo saarin booliska dalkaasi muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool wadamada reer galbeedka iyo qaaradda afrika ayaa waxay la kulmaan tacdiyo kala duwan oo ay ka mid tahay dilka loo geystay wiilka soomaaliyeed ee ku noolaa dalka uganda